qodobo badan ayaa kasoo baxay haddaan kaaga taabto qaar qodobada ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa luqadda maayiga soddonkii sano oo u dambeeyey qofba si ayuu u qoraayay luqadaas marka ma jirin hal isheeg alfabeeto oo laisku raacsanya maysan jirin qofba suu rabo ayuu u qoraayay marka shirkan waxa ugu weyn oo kasoo baxay waxawaay in laisu keeno dhammaan wixii laga qoray luqadan afmaayiga ah oo hal standard loo sameeyo ama la wada mideeyo xar qoraaladaas la sameeyey si hadhowdii dadkii qoraalkii uu ugu sahlanaado iyo maxaa la yihahdaa markii lagu hadlaayo iyo qoraalkii uu isu waafaqo marka taas waa qodobada ugu weyn tan kale waxaa kamid ah qodobada kale aan kasoo saarnay in ay muhiim tahay luqadan jiritaankeeda khaasatan ino gobolada koonfureed ee looga hadlo luqadan haddii luqadan aan la qorin waxay keenaysaa in dadkii luqadii ay iloobaan marka aada iyo aad ayay muhiim u tahay in luqadan la ilaaliyo oo aysan lumin jiilka soo koraayana oo dhalinyarada ah hadda la baro eega xataa si loo qoro annaga dadkeena waaweyn waan naqaanaa laakiin dhalinyaradii ilmaheeni iyo waxay sii dhalaan hadhowdii gabaabsi ayay ku noqonaysaa luqadan marka taasna waa mid jiro iyo midda kale ugu weyn waxa waa in maalgelin lagu sameeyo warbaahinta iyo iisheeg qalabka warbaahinta dhammaantood si hadhowdii ay uga qaataan sidii loo faafin lahaa luqadan iyo iisheeg telefishinada looga dayn lahaa joornaalada looga qori lahaa raadiyoyaasha looga sheegi lahaa marka taasna waa muhiimad meesha ay ku jirto iyo in in loo sameeyo guddi ka kooban dad luqadyaqaana ah dad historian ah iyo dad oo professor ah oo hadhowdii isu keeni kara qoraaladan oo hal meel hadhowdii uga soo wada jeesan karo marka qodobada intaana ugu waaweynaa wixii oo kasoo baxay shirkii ka dhacay magaalada booras aadan waxaan ognahay in luuqadan mayga sida la sheego inay ka fac weyn tahay luuqadda maxaatiriga inay ka fac weyn tahay oo muddo dheer ay soo jirtay maxaa hadda keenay cabsida ah in luuqadani ay lunto wallahi horta annaga hadeenu nahay dadka gurbajooga ah in iyo dadka gudaha joogaba in muddo ah ayaa laga soo shaqeynaya luqadan problemka ugu weyn ee luqadan haystay waagii dowladda aan lahayn xoogaha siyaasadda ayaanan xooga cagta nala saari jiray mar walba oo ii sheeg mararka qaarkood xataa waxaana la dhihi jiray af soomaali ku hadla markaan isku dayno in afmamaayo aan ku hadalno iskuulaadka iyo meelaha oo dowladda laakiin dagaaladii markay dhaceen institutionadii dhanaa baaba-ay dadkii oo dhan banaanaday soo aadeen dadkii waxgaradkii way kala lumeen marka waxaa dhibaato noqotay issoo aruurintii dadkii waxgaradka ahaa marka sanad walba waan qaban jirnay marka ilaa labaatan labaatankii sano ugu dambeeyey annaga waan ka shaqaynayna sidii lasugu keeni lahaa waxgaradka oo arrintan mar labaad dadka loogu sheegi lahaa sidii luuqada lagu qori lahaa marka qoraallo badan ayaa la sameeyey labaatankii sano u dambeeyey laakiin wax midaysan ma jirin hadda marka waxaa muhiim noqotay ina isla garanay in maadaama maamulo la sameeyey dastuurkii oo dastuurka hadda soomaaliyana lagu daray in luqada soomaaliga ay ay ka kooban tahay maay iyo maxaa iyo lahjado badanna ay iska jiraan laakiin labadan ay yihiin labada luqadood ugu weyn ee soomaaliya laga hadlo marka taas ayaan xoog xooga saaraynaa hadda maadaama dastuurkii ay ku jirto inaan dowladda dhexe xataa aan nidaano waa in la fuliyaa luqadan in la qoro iyo in lagu in gobolada looga hadlana ay dadkii fursad u helaan in caruurtii iskuulaadka loogu dhigo marka taas ayaa kaliftay oo annagana xataa iyo dadiilo weynna gelisay in luqadan loo soo jeesto oo aan laga jiifan oo markaan xoog la saaro sidii loo qori lahaa ilaahi hadda shaksiyan intaan ka warqabo waxaa jira buug uu qoray profesor maxamed xaaji mukhtaar oo isna alif maay la yidhaahdo ma bugaa kalaa jira oo af maay ku qoran oo soo baxay oo alifbeeta ha ahaato ama sheekooyin ha ahaato ama qoraallo kala ahaato ma bugaa kalaa jira af maay ku qoran oo maktabadaha yaalla ha bugaaga badanaa jiro sanooyin ka hor xataa waxaa la qoray alfabeeto oo dhalinyarada canada iyo ingiriiska jooga xataa ay ay buug ka qoreen oo isna alfabeetadaas oo maayiga ka hadlaayo iyo bugaag badan oo ay qoreen waxaa jira xataa profesor cabdalla mansuur oo nin luqa luqadyahan ah oo soomaaliya adduunka o dhan si fiican looga yaqaano isna wax buu ka qoray iyo dad kale oo iisheeg aada u badan xataa dad ajnabi ah wax ka qoreen marka waxaan rabnaa hadda ujeedadeena waxay tahay inaan isu keenno qoraaladii la wada qoray oo dhan aan isu keenno aan u xil saarno dad iisheeg scholars ah oo eego qoraalladaas oo dhan lana mideeyo qoraalladaas wixii aan laisku raacinna wax laga bedelo ilaan sooma afkan maxaagaba markii la qoraayey toddobaatameyadii guddi ayaa laisu keenay guddigaas ayaa isla fadhiistay fiiriyey wixii af soomaaliga laga waayo xataa meelo kale ayay kasoo qaadan jireen marka annagana saas oo kaleeto iyo si lamid a inaan sameyno oo dadka waxyaqaanka aan isu keenno iyo dadkii wax qoray kadibna la fiiriyo luqadan wixii ka maqan si hadhowdii hal iisheeg alphabet oo laisku raacsan yahay ay kasoo baxaan maadaama afmaiga uu very rich uu yahay oo waxyaabo badan oo aan ku hadalno laakiin qoraalkooda aanan weli la samaynin marka muhiim ayay noo tahay in luqadan la qoro marka haddii la qoro maxaad isleedahay markaas waa la gaaray oo ujeedada ugu dambaysa ee laisleeyahay hal la gaaro marka la qoro kadib maxay tahay wallahi haddii la qoro alfabeetada haddii la qoro way sahlanaanaysaa luqadan qoraalkeeda qof walba wuu qori karaa markaas in communicationna lagu sameeyo si lagu fuliyo luqad haddii la qoro waxaan u baahan nahay inaan ka helno dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada inay aada iyo aad fulinteeda ay xoog isaga saaraan iyagoo qalabka warbaahinta oo dhan loo adeegsado sida telefishinada jooraalada iyo meel walba lagu qoro hadhowdii marka iisheeg fulintiisa way sahlanaanaysaa teeda kale waxaa jira hadda sida aan ognahay iskuulaad badan jaamacado badan inay waddankii laga wada furay oo xitaa luqado ajnabiga carruurtii wax lagu baro sida ingiriiska iyo carabiga oo kale ayaa carruurtii wax lagu baraa marka maxaa inoo diiday in afmaxaaga iyo afmaayiga iyo in wax lagu baro carruurtii si hadhowdii luqadahan oo waddanka ka jira aysan u lumin marka ujeeddada ugu weyn aan rabno luqadaa marka la qoro taas waa in meel walba oo ay joogaan qoomiyadahan ku hadla afka maayiga in iskuuladooda iyo jaamacadahooda carruurtooda loogu dhigo iyo dadka siyaasiyiinta ee goboladan joogana xataa markay hadlaayaan waa in aysan ka faanin luqadooda ay ku hadlaan canada oo kaleeto qayb ka mid a waxaa looga hadlaa luqada faransiiska qaybna ingiriiska marka cidna kama faanto cid kobeeg kasta oo kaleeto haddaa tagto faransiis un baa loogu hadlaa ma arkaysid dad badan oo ingiriis ku hadlaya marka taas oo kale inagana waa inaan muhiimada saarnaa laakiin bataar waxaan isleeyahay inaysan jirin in laga faano luuqadii laakiin qofka siyaasiga marka uu hadlaayo marka uu rabo in hadalkiisa uu meel fog gaaro oo bulshadii soomaaliyeed ee dhan inay wada fahanto marka uu rabo in midka maxaaga uu u fudud yahay si fariintiisii ay u fogaato dad gaara aanay ugu koobnaan sidaasay la tahay in ujeeddadu tahay in siyaasiyiinta xataa afka maayiga u dhashay aanay ku hadlin wala horta markii aad la hadlaysid bulsho guud oo iisheeg afaf kala duwan ku hadlaya markaas oo kaleeto waa in afkii laisla yaqaano lagu hadlaa taas dhibaato uma aragno laakiin marka aad la hadlayso gobolada gobolada looga hadlo luqadan oo kaleeto markaad joogto dadkii afmaaya ayay ku hadlaayaan uma baahnid in af kale aad ugu sheegto messagekaaga marka taas waaye waxaan rabno in oo dadka siyaasiyiinta xataa ay fahmaan markii ay dhulkooda joogaan oo dadkooda ay la hadlaayaan aysan ku hadlin luqad dadkooda aysan fahmaynin ay ku hadlaan luqadii dadkooda ay fahmi lahaayeen laakiin marka baarlamaanka iyo meelahan goboladan kale oo afka afmaxaaga looga hadlo taas problem uma aragno inay afmaxaag ku hadlaan markaas